Magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay tabobar ku saabsan habka imtixaanada loo diyaariyo iyo sidii ay uga gudbi lahaayeen caqabadaha ka hor yimaada, waxaana loo qabtay qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee galaya imtixaanka shahaadiga. Tababarka ayaa waxaa soo agaasimay maamulka Jaamacadda Balaasma qaybteeda magaalada Gurceel. Muxudiin Hiraabe maamulaha guud ee Jaamacadda Balaasma ayaa ka waramaya ujeedka tababarka ay u qabteen.
inaan dhiirigelino ardayda si mooral ah si ay ugu galaan imtixaanka sidoo kale inaan ku dhiirigelino in ardaydu gebi ahaantoodaba run ahaantii inay hore usii wadaan dadaalkooda waxbarashada sidoo kale inaan ku dhiirigelino waxbarashada iyo aqoonta ama imtixaanka sidii ku geli lahaayeen iyo diyaaritaanka su-aalaha ee imtixaanaadka taasoo aan u rabno arday walba inuu dhiirigelin ballaaran ku helo diyaariyo imtixaan keeno natiijo uu ku qanacsan yahay marka laga soo hadlaayo sidoo kale bahbalaasma ahaan haddaanan waxaan galabkiina ula taagannahay inaan idingala qayb qaadan doono farxaddiina oo haddaatii aan tilmaamay ahayd maalinta natiijada la soo dejiyo maadaama madaxa imiska wasaaradda qalinka ka socda uu joogo runaantii waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo maalinta ay natiijada lasoo bandhigo insha allah inaan idin qaban doono xalfad qiimo leh
cabdulaahi wadani oo ka socday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa ardada hadalla dardaaran u soo jeediyey ardayda marka la dalbanayo shahaadada foomaa la idiin keeno sooma foom la buuxiyeyo shahaadada sideedaadka aa ku dalbatayna jiro sooma ardayda waxaan rabaa haddii meeshaan ay fadhiyaan waxaa ku jira arday badan oo haddiiba ayagu foomkaas ay soo buuxiyeen imtixaanka haddii ay galaan in dhibaata uga timaada laga yaabo sababtu waxay tahay warqado waxaan arkay xitaa magaca ku qoran haddaad fiirisid aala si toosa u kici karin waana culayska ugu badan imtixaanka laga yimaado sababta waxay tahay qofka imtixaanka saxay mar walba uu arko imtixaankan waxaan inuusan aqrin karin markay u barato maxaa u fudud inuu kaa qaldo soo ma waxaa lagaa rabaa inaad ka taxadirtid qof kasta ee waraaqadaada inuus yiraahdo wallaahi ninkan waa aqoon-yahan tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ardada dugsiyada sare imtixaanka shahaadiga u keeni lahaayeen natiijo wanaagsan